magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ee looga hadlayay doorashada laga qabanqaabinayo soomaaliya goor hore oo maanta ana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inuu ka raaligeliyey madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawo xuseen tabashadii uu qabay waxay ka dambeysay markii maamulka hirshabelle ay sheegeen inaysan ka qaybgelaynin shirkaasi iyagoo sababta uga dhigay wadatashi la'aan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaas oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe waxaana shirka aalada fogaan aragga ee zoomka uga qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo isagu horay u qaadacay shirkaasi kulankan ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana looga wada hadlayaa muddada uu socdo dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiiskii toddobaylaaatankii mey lagu saxiixay magaalada muqdisho afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalinu oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu lafaguri doono waxaana uu dhinaca kala sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu madaxweynaha hirshabeelle garowshiyo ka siiyey tabashadii uu ka qabay ka qaybgalka shirka ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wadatashiga qaran ee soomaaliyeed waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen isaga oo garowshiyo ka siiyey tabashadii la xiriirtay arintii kasoo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuiyadda federaalk soomaaliya insha allah waxa uu maanta shir guddoominaya shirkii oo madaxdu ay wada joogaan muqdisho marka laga reebo madaxweyne guudlaawo ka maqan shirkaasna insha allah waxaa layska waraysan doonaa oo laga arisan doonaa arrimihii bisha ah muddada bisha ahayd howlihii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo waxa hore loogu soconayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa ka go-an in uu had iyo jeer isu keeno oo qof kasta oo maaragtay tabasho qaba uu la fariisto geed gaaban iyo geed dheer u fulo sidii ummadda soomaaliya la isugu keeni lahaa isla markaana dalkan doorasho u aadi lahaa ra-iisul wasaarahana maaragtay arrintaasi muhiim gaara iyo muhiimad gaara ay u leedahay waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan ummadda soomaaliyeedna ay shirkan arrimaha doorashooyinka ayaa noqonaya kii labaad ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana shirkani uu daba joogaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii toddobiiy labaatankii mey muqdisho lagu saxiixay kaasoo dhigayey in golaha wadatashiga doorashooyinku ay bishiiba mar iska xog waraystaan arrimaha doorashooyinka dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho